ilaa hadda dowlad maana dhisin waxaan raadinayaa xal siyaasadeed inaan gaadhno waxaan raadinaya dadka gobolkan in la isugu wado waxaan raadinaya dowladda dhexe inaan heshiis siyaasadeed la gaadhno waxaan raadinaya waxay tabanayaan inay nagala hadlaan oon ka wada hadalno way socon weyde waxaan rabaa inaan idiin sheego wixii maanta ka dambeeya maamulkana waa la dhisi horena waanu soconaynaa wax dambe oon u istaagaynaana ma jirto intaa ka badanna intaa wax ka badanna ma jiitami karayso arrinta jubbaland shalay dib u heshiisiinta waad garanaysaa wixii lagu qaatay maanta ma doonayno inaan dib u sii jiitanna waxaan u baahannahay wixii hadda ka dambe inaan horey u soconno waxaan rabaa inaan u mahad celiyo reer dhuusamareeb ama reer samareeb oo aanan ka filaynin soo dhoweynta intaa leeg iyo deganaanshaha iyo dadku inay shirarka intaa leeg qaban karaan laakiin iskutashigooda iyo niyad wanaagga dadku ay sababtay inay qabtaan shirarkii samareeb kow iyo laba iyadoo aan isla qaadannay inaan loo kala kicin ee shir halkaan la isugu yimaado lagana fadhiisto ayna aqbaleen madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii xilligaa joogay inay samareebartu laba noogula yimaadaan oo nagala qayb galaan shirkaas taasaa waxaan isku tusnay waxaa maanta waddanka u yaalla inay tahay waddankan inuu doorasho tago sababtoo ah soomaaliya xasiloonida siyaasadeed ee hadda dowladnimadu ay ku soo gaaraysaa waxay tahay faram cabdiqaasim laga soo bilaabo carta in mar walba isbeddelka siyaasadda uu ku dhaco xilligiisa dowladnimaduna taymkeeda ayna dhaafsanin taasaa keentay markaa in cabdulaahi yuusuf xilligiisii allah naxaste markii waxay yimaadeen la yidhaahdo maya waa in waddanka saa loo galo sheekh shariif dhammaystirkiisii xasan sheekhtiisii haye wakhtigii laguma dari karo madaxweyne farmaajo la muujiyo markaa inay isbeddel loo baahanya in doorasho loo baahanya ma aha macnuhu qofka joogaay ma soo noqonaya mise ma soo noqonaya laakiin in calafka la qaado oo isbeddelka siyaasadda waxaa asal u ah in la helo oo xasiloonida ay qayb ka tahay in doorashadu ay xilligeedu ku dhacdo deegaan doorashooyinka waxaa labada looga dhigay haddii markii hore ay muqdisho ahayd oo hal laba deegaanada la geeyey lix goob deegaan doorasho la geeyey in haddana la sii badiyo si isku dhexgalka bulshada iyo deegaanku ay u sii hirgasho in la qoro deegaanada iyo dadka iyo say yihiin laba kun iyo lix iyo toban waxaa la qoray waxay ahayd deegaano walba dadka deggan in la qoro laakiin annaga tan waxaa muhiimadda aan u arkayna waxay ahayd in stateka loo daayo oo isagu kuraasta uu kala qaybiyo isagoo aan loo fiirinaynin yaa degan iyo yaan degaynin laakiin markii dambe waxay noqotay in la yidhaahdo maya yaa degan iyo xaggee la degan yahay haddii markaa ay noqotay filitaan la filayey in barnaamijkan aragti kale iyo laga qaatay iyo kuraas iyo noocaas horta waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo qofkii damac kale ka lahaay oo dhani doorashada la qabanayo stateka awoodda u leh inuu qabto waa doorasho feer fadalaala guddiga doorashada la samaynaya waa koob iyo toban ay sideed leeyahay stateku uu leeyahay amniga doorashada iyo qabashadeediyo meesha lagu qabanna isagaale haddaan garbaharray tegayno oo lagu qabanayo waxaa asala guddiga doorashadu inuu tago maamulkii gobolku inuu tago kii degmadu inuu tago wasaaraddii arrimaha gudaha inay tagto intaasi markay dhacdo yay doorasha meel ka dhici karaysa waxaan rajaynayaa dowladda federaalka ah intaa ka horeysa inay ciidamadooda kala bixi doonto maamulada gobolka ku jirana ay ku soo celin doonto hadday intaasi dhici weyda laakiin ay adkaanayso sida loo sawirayo iyo sunnada kuraasta loo yeelayo inayna u socon doon iyaas maxamed ma aana doon markaan kismaayo ka tegeen xamar ka degay waxay ahayd doodaydu gobolka gadaa haddaan xal laga gaadhin shirkaa kama qayb gelayo laakiin waxa ay hor yaallaan waxay noqotay haddaan arrinta intaa ku adkaysto oo aan idhaahdo taa haddayna dhicin middaasi ma dhacayso waxaa hallaabaysa tii guud ee soomaalida teenan innagu hadda aan leenahay ee aan ka hadlayno way dhaqmi doontaa dadka dhulka deganna way degan yihiin waa runtii qolada kaambooni deganadii anaaba aqaana wax la tiriya hadda uma baana reer jubbalandna way isyaqaanaan sida loo degan yahayna way isyaqaanaan laakiin dan yar baa laga arkay dantaas inay fulaysiyo inayna fulayn waa su-aal kale ku qanca oo ku jooga waxaa hadda aad ii culaysinaya xildhibaano jubbaland ka soo jeedo kuraastayada maxaa halkaa loo geeyey maxaa halkaa loo geeyey waxaan rabaa inaan u sheego doorashadana xaq annagaa ule inaan qabanno dowladda federaalkaana warqadahan soo saaray bay ku qoran tahay waxay xaq u leedahay meeshaan ku qaban karrayna ku qabsoomi doontaa intaa ka horeysana intaa ka horeysana waxaan rajaynayaa wiilasha afka duuduuban iyo kuwa tuurta le iyo kulli intay ka baxaan in deegaanadu ay gacanta maamulka dib ugu soo noqon doonaan waxaa kaloo jiray oon hadda muddo hal sano iyo abafa u joognay inaan dhisno kawnsiladii oo la dhaadhiciyo sababtoo waxaa loo hayaa dhaqaale iyo miisaaniyad wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland qorshaheeda kow garbaarnay buu ah gudoomiyaha gobolku wuu ogaa maamulkuna way ogaayeen waa nagu adkaatay inaan geyno dhismihii kawnsilka inaan ka bilowno garbaarnay waxiina dee ma jiitami karaya intaa in ka badan dowladda waxaan ka codsanaynaa waxa loo qabanaya dadka waxaa ugu muhiimsan maamul iyagu ay leeyihiin oo isdoortaan oo inta guddoomiye degme iyo loo magacaabayo iyagu ay iska soo doortaan oo dhaqaalaha barnaamijkan hadda g b l g-ga waxaa ku jira waddooyin waxaa ku jira isbitaallo waxaa ku jira garoommo diyaaradeeda in bulshada horumarka loo ogolaado annagu intii aan qaban karayna hadda mashaariicda aan jubbaland fulisay in ka badan boqol kiiba toddobaatan gobolka gadaha baan ka fulinay haddii loo baahdo gubaratoraha gobolka iyaa ka hadliyo soo shaac bixin doona laakiin tan hadda waxay uga muhiimsan tahay kawnsilada in la dhisaay in maalin walba qof loo magacaabo oo loo geeyo waxaa dadka uga fiican inay iyagu golo deegaan doortaan guddoomiye iska doortaan dhaqaale iyagu ay miisaaniyadiisa leeyihiin oo lagu caawinayo wax ku dhisaan la helo taasna waa midda hadda afmadow laga bilaabay qorshuhuna uu ahay garbaaray laga bilaabo waayo waxaa noo qorshaysnayd sida wasaaradda arrimaha guduhu ay ka shaqaynaysay laba meelood oo gadaah marka hore in la sameeyo kadibna jubbada hoose laba meelood laga bilaabo waa mid aan ugu celinaya dowladdu inay u ogolaato dadku maamul ay leeyihiin inay dhistaan oo kawnsilka ay doortaan oo askar loo geynaya laga daayo midda aan kaga baxayna middaas ahayd sababtoo ah askarigu xaalad muddo yar ku sugan oo markaas deegaan ama markaas shabaab laga xoreeya maalmo lasi joogisteeda mooye maamulka shacabka inuu ka yimaado oo odayaashu soo xulaan oo dadka deegaankaas kawnsil ama golo deegaanoo kooy labaatan intay doortaan kadibna ay guddoomiyihii iska doortaan iyo hay-adihii kale oo dhan statekuna leebalka uu ku yeelanaya laamaha amniga inay ka shaqeeyaan baa muhiima waan rajaynayaa muddada yaree noo hadhay hawshaas inay dhammaan doonto waxaa inoogu muhiimsan waad ogeedeen xamar waxaa qaylo ka yeedhayay doorashadu ma dhacaysi way dhacaysaayo in lagu darsadaa la rabaa haddaan wax biinayna wuxuu ihi geel labiyo toban qaday baan soo arooriyey haddaanu wax hagaajiyeyna wuxuu ihi geel labiyo toban qaday baan soo arooriyey haddaanu wax biinnay waxaan keennay waddanku doorasho inuu galo haddaan wax hagaajinayna waxaan keennay waddanku doorasho inuu tago taasay noqotay middaasay noqotay midda ay mas-uuliyiintii siyaasadda ee waddanka hayaysay go-aanka ku qaadatay cidda iman doonta ilaahay baa og qof waliba calafkiisa yuu qaadi doonaa taa markaa ma laha masale loogu waxaynayo waxaan u malayn intaa ka badan tafaasiil kama sii bixin karayo oo arrimahaas iyo say u dhaceen iyo sida ay tahay warkeedu wuu cad yahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idinka mahad celinayaa kulankan maanta furitaanka baarlamaanka labaadkan fadhigiisa saddexaad baarlamaankuna waa inoo furan yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu